maalmooyinka dambi weliba magaalada jowhar ku dareeray howlgallo laga xaqiijiyay amnigii waana lakugu horseedaya dhibaatadii wajeysidayana ciyaalweerada oo ka jarana degmadaasi ahaanaasi oo saameyn ku yeelatay nololo bulshada iyo ganacsiga magaalada howlgalkan weliba waday saraakiisha laamo amniga degmada iyo wasiiro ku tirsanaa maamulka hiirshabeelle walina laga sameeyay goobo dhalinyarada iyo naskakooyana sida garoomada balooniga lugta maqaaxido wadooyinka si lanka dhiirigeliya inuu nabado ku shaqeeyaan islamarkaana garab isku siyaana horumarinta nololyo wasiir ku-xeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hiirshabeelle elyaas yuusuf adheere ayaa ku werbiyey howlgalkan iyo kormeerkan iyo ka sameeyana magaalada jowhar iyo ujeedka la kuleeyaa usoona dhalinyarada kabaaqinti oo ka shaqeeyana nabadi iyo horumarka bulshada maadaama lafdhabarka shacabka iyo iyin islamarkaana lanku baahiye intii oo qeybtii horumarinta bulshada qaadana
goobaha dhallinyarada isugu yimaadaan sida meelaha isugu yimaadaan ciyaaraha goobaha fadhiga ay ku bagaaxaan habeenadii goobaha ganacsiga waxaan ugu gol leenahay in maxaa layihahdaa dhallinyarada badqabkooda iyo maxaa layihahdaa iyo qaabkay u bagaaxayaan inaan soo ogaano sababto waxaan u dhaaranay dhallinyarada waajib wuxuu naga saaran yahay ayaga annagoo guryaheena joogna ma ogaan karno xaaladda ay ku sugan yihiin marmarka qaar waan ku qasbannahay inaan soo kormeerno xaaladda dhallinyarada dhabta ay ku sugan yihiin oo mas-uulka ay naga saaran yihiin caawa nasiib wanaag oo inoo hirgashay inaan maxaa layihahdaa goobaha garoomada aan tagno sidoo kale meelaha ay ku caawiyaan dhallinyarada isugu yimaadaan waxay ka turjumaysaa in maxaa layihahdaa dee dhallinyaradu ay bad qabaan inay haystaan nabad inay maxaa layihahdaa ka dhexeeya xifaaltan iyo dhallinyarnimo iyo waqti ay ku qaadanayaan waqtigooda quruxda badanna ay ku jiraan waxaa waaye dhallinyarada maanta waxaa waa dardaarankaan soo siiyna waxay ahayd in maxaa layihahdaa dadaalaan garbaha isqabsadaan u midoowaan wadajir wax walba lagu raadiyo marka ujeedkeenu maanta u weyn intaasuu ahaa howlgalladan laga xaqiijiyay amniga iyo weliba laga sameeyay xaafado goobo ganacsiga iyo meelo dhalinyarada naskakoeesa taasi oo lanku golaya in dhalinyarada laga baraarujiya inay ku shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida shacabka weli markii magaalada ka badan ciyaalweerada oo dhibaatan jeesidayana bulshada iyo sidoo kale goobo ganacsiga magaalada ka yaalana